xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ayaa weli dadaal dheer ugu jirta sidii ay u heli lahayd in baarlamaanka soomaalidu uu ansixiyo kadib markii ay shalay ka baaqsatay inay baarlamaanka hor keento barnaamijkeeda siyaasadeed baaqashadaasi oo lagu micneeyey kadib markii ay soo baxeen inay jirto mucaarada ka imanaysa xildhibaanada qaarkood oo iyagu watay mooshin ka dhana xukuumadda dalbanayana in golaha wasiirada lasoo dhammaystiro inta aan baarlamaanka la horgeyn madaxweynaha soomaaliya ayaa isagu wadaa sidii uu xildhibaanada uga dhaadhicin lahaa inay xukuumadda ansixiyaan wuxuuna maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddi ka kooban shan iyo toban xubnood oo ay soo dirsaneen xildhibaanada kuwaasoo soo gudbiyey qoraal wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa goo dhoweyd qadka telefoonka kula xidhiidhay maxamed nuuraani bakar oo ka mid ah xubnihii maanta la kulmay madaxweynaha soomaaliya wuxuuna ugu horreyn weydiiyey kulankaasi bismillahi raxmaan raxiim waa runta galabta waxaan la kulanay madaxweynaha anagoo dhowr iyo shan iyo toban guddi oo mataqaanayo markaa xildhibaano ilaa maaragtay toddobaatan iskugu tegtay arrimahan iminka socdo iyo sidii loo furdaami lahaa iyo wixii dhinaca maaragtay constitutionka ah inaanu ka hadalno sida daraadeedi waxay lagama maarmaan ay noqoto inaan gaarsiino meeshii ugu saraysay waa intaasoo haddii dhibaato ay soo baxdo oo wax laga qaban lahaa marka kulankan aada madaxweynaha la yeelateen ma idinkaa dalbaday mise madaxweynaha idin yeeray run ahaantii madaxweynaha loo loo yeeray markaan baldegnay mataqaana todobaad ka ahaa xubnooda xildhibaanada ah guddi lasoo saaray oo shan iyo toban ah oo guddigaasaan kamid ahaa inaan madaxweynaha aragno aan muujino waxyaalaha maaragtay dhinaca dastuurka ah ama dhinaca siyaasadaba inaan gaarsi waxyaabihii aada madaxweynaha u gudbiseen maxaa ka mid ah waxaa la ii sheeg ugu maqaala inaad warqad u gudbiseen madaxweynaha oo qoraal ah qoraalka aada u gudbiseen maxaa ugu weynaa ku qoraa waxyaalaha ugu weynaa oo muxuu ahaa article ninety seven qodobkiisa boqolaad xarafka c uu sheegayo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa wasiir ku-xigeen deputy prime minister iyo wasiiro dowlayaasha iyo ku-xigeenidiisaba macal barnaamijkooda inay in la keeno marka waxaa nagu maqaal ahaa inuu wasiirada keliya waday iyo barnaamijka marka intaysan la keenin baarlamaanka ayaa arrintaas gaarsiinay madaxweynaha waa gartay madaxweynaha wax jawaaba ma idinka siiyey qoraalkii aada u gudbiseen mise waxa uu idin madlay inuu dib idinkaga soo jawaabi doono run ahaantii madaxweynaha waxba hadda anagi mataqaanaayo wakti badan baa nagu qaabatay inaan arrimahaas dhinaca dastuurka iyo dhinaca siyaasadaba markaan aada u falaqeenay wax hadda mataqaanaayo heshiis dhacay ma jirto waayo wuxuu mataqaanaa ku degnaa inuu intaas barnaamijkaas iyo intii uu mataqaanaayo xubnaha xubnaha wasiirada inuu keeno waxaan dhahnay waxaas waa heer dastuuri dhibaato ka imaanayo sidaa daraadeedana anagii wixii meesha kasoo baxo mas-uulka ma nihin sidaa daraadeedi waxaan dhahnay waxaan la naqanaynaa toddobaatankii xubnood oo baarlamaanka ah in arrimaha gaar maxamed waxaa la leeyahay dadka idin dhaliilaya waxay leeyihiin toddobaatankaa xubnood aad sheegtay waxay waxay u badan yihiin wasiiro xubno wasiiro hore uga ahaa dowladdii hore oo dowladdan xil ka waayey iyo dad mucaaradsan nidaamka dowladda wax u wado marka waxaa la leeyahay isbahaysi doonaya inay inaad mucaaradaan dowladda oo dana gaara raadinaya ad u badan tihiin maxaad dhaliisha ku ku difaacaysaa arrinta wax kama jiraan sababtoo ah muxuu ahaa guddigaas ama maaragtay intaas iskugu tagtay waxay mataqaanaa ay doonayaan inay toosinta maaragtay siyaasadda iyo muxuu ahaa badbaadida mataqaanayo dastuurka wa ma intii tagtay oo dhan waa wadaxildhibaano lamadan garan haddii ay jiraan dad hore mataqaanaa wasiire ahaan jirayna waa way jiraan laakiin ma aha intoodii oo dhan inay wasiire wada ahaayeen shan iyo tobanka haddii u bataan dawladii hore laba labaa ka joogtay intii kale oo dhan shan iyo tobanka xildhibaano wada ahaya taas daraadeed lama odran karo waa wasiiradii hore hogaamiye kooxeedii waa idinku jiraan soo ma maya maya hogaamkana kuma jiraan inteenoo wax inteenoo dhan waa siyaasiyiin oo muddo badan ku jiray siyaasadda oo iminkana ku jiro xildhibaano ah oo ay arkayaan dhibaatada ka imaan karo haddii mataqaanaayo arrinta dastuur dastuuriga ah la dhinac maro maxamed waxaa la leeyahay arrintan dastuurka qodobkan wuxuu noqday uun bidhaan idiin baxda mooyaane waxaad ka biyadiidantihiin waxa weeye in xukuumadda toban wasiir laga dhigo oo waxaad jeclaan lahaydeen in tiradaa laga badiyo arrintaa ma jirtaa horta arrintaa maaragtay tirada liskumaba imaan ama hala badiyo ha hala yareeyo oo marka hore dhinaca dastuurka in laga maro warkaas ayaa laga sheekeyn karaa badnaansho iyo mataqaana yaraansaba iyo wixii barnaamij ah markii la keeno markaasaa laga hadli karaa laakiin iminka dastuurkan hala mataqaana hala dhooro ay noo taagan tahay waa gartay mar haddii baarlamankii iyo dowladdii federaalkeed soomaaliya waktigii ugu horreysay oo wada shaqaynay dhex mari lahayd oo ah in golihii wasiiradii lasoo dhisay cusbaa ay ansixiyaan ay muuqato inaad ka soo horjeedaan qaarkiin xildhibaanada ay ka soo horjeedaan soo looma fasiran karo khilaafkii iyo iska horimaadkii ragaadin jiray baarlamaanadii hore iyo dowladihii hore ayaa dib usoo muuqanaya maya ila ma aha waayo maadaama aan muxuu aha waxaasoo dhan aan rabno inayan mar labaad dhacin waxyaalaha kudha ka dhici jiray oo sabab u ahaa in dastuurka ama muxuu ahaa shuruucda wadanka u yaalay in mataqaanayo meel meel xun laga maro ama mataqaana laska iloobo ama gees laga maro taas daraadeedi ayaan leenahay inaanan nahay dadkii badbaadin lahaa in muxuu ahaa isla isla wada shaqeyn wanaagsan iyo iyo mataqaanayo xukuumad xukuumad wanaag ka shaqeynaya ayaanu nahay
xildhibaan maxamed nuuraani bakar oo ka mid ahaa xubno xildhibaano oo maanta la kulmay madaxweynaha soomaaliya uu warramaya waryahayaga axmed maxamed colaad xasan oo washington jooga